waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali ha runtii xasan waa ku salaamaya xasan jaamac farxad bayna ii tahay maanta inaan fadhiyo magaalada melbourne ee australia ah, tanaad iyo haween oo multiculturalka iyo adduunka dhan luuqadaha looga hadla ilaa iyo lixdan iyo sagaal luuqadood s b s waxaa la yidhaha cabdisheekh xasan xirsi oo ku magac dheer ah, bakin marka bakin eh, kusoo dhowo horta idaacaddan s b s eh, waana ku mahadsan tahay bal in yar waxaa noo dul martaa eh, taariikhdaada dhanka kubadda cagta soomaaliya markaad joogta kooxii soomaaliya aad usoo cayaartay
runtii aniga waxaan ku soo koray xaafadda la yidhaahdo holodaag waxaan ahaa ciyaartooydii koox weyn oo ka jiri jidhay kooxda xaafadda holodaag oo caan aheyd oo xa- kooxdaasoo la yidhaahdo barjeex dhalinyaradii dambe ee markaas hogaanka u qabataan ahaa kabtankii kooxda barjeex ee holodaagna waa ahaa haddii aan ka bilaabo taariikhdayda kubadda cagta waxaan ka bilaabay naadiyadii soomaaliya oo ahaa naadigii ugu horreey aan u ciyaaray kooxdii dekadaha aan ka bilaabay juniorkooda oo macalinkii igu horeeya macalin iyo ahaana oo runtii soo tababaray soona abaabiyey oo ahaa macalin qolof oo hadda jooga magaalada minnesota markii dambena waxaan ku bi- ku biiray kooxdii minishibia oo waxaan ahaa dhalinyaradii macalinkii weynaa ee ganeska ahaa ee ka yimid national teamka gano oo kooxdii minishibia kooxdaas ayaan u ciyaarayey ilaa aan ka gaaray seeraa runtiina anoo nin dhalinyarana wadanka waa ka soo baxay oo waxaan ka soo baxay na- kun sagaal boqol siddeetan iyo shankii ayaan usoo haajiray halkaas iyo qurbo marka bal in yar haddaad eh, soomaaliya eh, dhalinyaro badan oo waxaa jira hadda laga yaaba inaysan dib u xasuusan kooxaha soomaaliyeeda iyo awoodday lahaayeen iyo kubadda cagta heerka soomaaliya ay ka joogtay waqtiyadaas eh, b- sideetameeyadii waqtigaad ciyaarisay bal in yar haddaad noo dulmartay siday ahayd runtii dowlad sharafteeda iyo karaamadeeda qofkii soo arkan baa garan kara waagii aan anagu kooxihii soomaaliya runtii kooxa aada u fiican aadna quwad u leh bay ahaayeen oo aada u weyn sumcad weynna ku lahaa taageerayaal badanna ay soo daawan jireen marka waxaasna waxaa keentay sharaftaas iyo karaamadaas waa dowladda dowlad la-aanna runtii meel la gaari kara ma laha marka taariikhdaas annaga waanu soo martay annagoo runtii inkastaa dhalinyaro annagoo ahayn aan waddan ka soo harj- haajirnay laakiin markii aan fiirsan jirnay kooxahaas iyo kooxihii soomaaliya awoodooda runtii koox- kooxo fiican iyo ciyaartooy aada u waaweyn oo haddii ay opportunity heli lahayeen wadamada iyo caalamka iyo dibaddaba sumcad iyo sharaf weyn ka keeni lahaa bay ahayd inkastoo markaa dowladihii soomaaliya markaa jidhay ee xoogaa ani aanu aqoon ciyaartooyda sharafta le in meelaha waaweyn laga gado laakiin rag badan waa jiraan oo dibadaha ka ciyaaray marka waa taariikhna soo martay ilaahina waxaan ka baryaynaa inta jiilka hadda soo baxay inay helaan jaaniskaas waxayna ku heli karaan keliya waxaa weeye in soomaaliya dowladda iyo wadaninimada labadaba ah, loo dagaalamo lana taageero waa gartay cayaaraha marka kooxa kooxaha marka laga reebay minishibi oo kale aa u cayaartay sidoo kale soomaaliya waxaa aada caan uga ahaa cayaarihii gobolada oo gobol gobol loo cayaari jiray Eh, doorkaagu berigaas muxuu ah ma ka qayb qaadata cayaarahaas runtii waa waa ciyaartooy fiican u ahaa laakiin xamar waxay iska- iska ahaan jidhay xoogaa systemkeeda iyo gobolka banaadir marka la xulayo xoogaa always xoogaa yaro dhib baa iska jiri jidhay oo ciyaartooyda sida saxda ah marmarka qaarkood looma xuli jirin haddii sida saxa loo xulin lahaa ciyaartooyda oo gobolka banaadir u maleymayo in koob laga qaadin lahaa ama kismaayo oo kale runtii waxaa loo soo xuli jiray qofka qofku ka fiican yahay kana qiimo badan yahay marka taas ay opportunitiga ay kismaayo u heshay inay koro- koobo badan qaato xamarna xoogaa yaroo waxaa iska jiray in yaroo corruption ah oo ciyaartooyda laacibiinta ah ama qiimaha leh mayna helin runtii anigu dhalinyaradii markaas oo fiificnaa waa ka mid ahaa laakiin iska systemka yaroo oo yaa taqaana ah ayaa lagu xuli jiray xamar iyo yaa meesha adeerkaama ku jira laakiin jaaniskaan helnay wuxuu anigu waxaan u ahaa kabtankii watay kooxdii nugaal oo dhalinyaradii holodaag ee kooxdii barjeex xamar ka- kala tegay laba sanaan kabtanka u ahaa waxaan ahnay kooxda gobolka nugaal waxaana usoo ciyaaray sanadkii ahayd siddeetan iyo saddexdii siddeetan iyo afartii waa markii ugu horreysana ee gobolka nugaal ay timaado stadium muqdisho markaasaan ugu horeysay markaasaan ugu dambeysay labadaas sana waxaan usoo ciyaaray go- gobolka banaadir wixii ka dambeeyana wadanka waa ka soo baxay eighty three eighty four waa gartay eh, dalka eh, soomaali badan baa ka soo baxday oo eh, da- dagaaladii sokeeye ama ama ka hor sida adigoo kale dad badan baa marka iska go-aansaday inay dee iska nasiibsadaan noloshaas qurbaha laakiin adigu waxaad dib u bilowday inaad eh, barnaamijyadii sokorka iyo basketballka iyo eh, dib usoo usoo nooleysid soomaaliya marka bal in yar hawlihii u horreeya aad qabatay oo sidaad u bilowday haddaad nooga waranto waa xasan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa runtii su-aalaha sida oo exactly bontiga u taabanaysa horta run runo waxa weye qofku meel kastuu joogo waxaa laga rabaa qarannimadii iyo wadanninimadii iyo soomaalinimadii meel kastuu joogo inuu ka hayo sida hadda xasan laftigaaga ummadda soomaaliyeed luuqadoodii iyo afkoodii iyo diintoodii aa uga soo tabinaysid raadiyahan oo s b s waxay ka mid tahay waa waa shaqadii lagaa rabay oo qarannimada iyo soomaalinimada marka nin walba wuxuu yaqaano haddii uu wadankiisa dib ugu celiyo waxay noqonaysaa wax aada loo banigu marka runtii waxaan ahaa hoobkayga iyo waxay ahayd sport marka waagaan tagnay canada waxaana anugu ka mid ahaa raggii ugu horreeyey anugu wadanka canada waxaan tagay nineteen eighty sixkii baan tegay waxaan ahaa raggii labaad oo is- dhallinyarada iyo youthka yarka in wax loo qabto raggii ugu horreeyey oo wadankaas canada ka bilaabay in dhalinyaro kubadda cagta iyo basket iyo nooc kastaa noqdee loo bilaabo waxay ahaayeen laba nin oo aad u qiimo badnaa oo hadda nin ka mida ilaahay u naxariistay oo oo dhintay waxay kala ahaayeen macalin muuse naasir oo ahaa macalin kubad cagah ahaa brofesor ka soo dhiga jaamacadihii soomaaliya ee la foole oo ahaa macalinkii diinkii jaam- macnaha maadadii la oran jiray physical education oo macalin weynna soo ahaa ciyaartoyna soo ahaa iyo ninay dhahaan ah, doctor cabdulaahi xasan mahdi oo waa dhaweed oo dhintay oo runtii dhimashadiisu nagu noqotay wax naxdin iyo nagu abuuray boog labadan nin waxay ahaayeen labadii nin oo ugu badneed ugu horeysay oo wakhtigooda iyo timekooda volunteer u geliyey inay dhalinyaro yaryarka oo dhinaca baasidka iyo dhinaca sookarkaba ay tababar u waxeeyaan aniguna runtii waxaan ahaa raggii markii xo- ay xoogaa daaleen ilaa qofku volunteer wakhti mooda kare raggii ku xigay aniga nin la yidhaahdo oo ciyaartooy ahaa ibraahim kasuujin oo loo yaqaan ibraahim carabey runtii dhallinyarada waxaan anaguna ahayn oo sookarka ka bilowday maanta markii aan xaafadda degson ee caanka ee soomaalidu degantaan deganahay markaan arko dhalinyaradii aan waagaas u bilaabay hal nin oo ka mid a ciyaalkii aan u bilownay banoonigaas kama halaabin kulligood maanta jaamacaday ka baxeen xasas bay leeyihiin sababtan oo ilaahay ka soka waxay ahayd annagoo markaas ay yaraayeen aan gacanta ku qabannay ilaa ay ka gaarayeen jaamacada ka gaarayeen haddii aan kaloo kaaga warramo markaas kadibna waxaan bilaabay inaan wadankii aan u u jileecsano intaan wax u qaban karno waxaan ahaa anugu markaas ah, dadkii loo- n- 2009kii loo magacaabay guddoomiyaha ku-xigeenka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaan bilaabay marka inaan soo xasuusto qiimihii iyo karaamadii iyo sharaftii iyo isdhexgalkii ay lahayd ciyaarihii gobolada ee la qaban jiray ee soomaaliya ugu dambeysay t- kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii lagu qabtay ugu dambeysay waxaan la hadlay markaa dowladdii jiray ee puntland oo madaxda ka ahaa doctor cabdiraxmaan faroole waxaana ka codsannay inaan ciyaarihii gobolada soomaaliya isku keenno oo runtii dowladdii puntland oo madaxda ka ahaa doctor cabdiraxmaan faroole waa naga yeelay qarashkana boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa bixisay dowladda iyo maamulka puntland xiriirka haddaan nahay kubadda cagtana waxaa bixina boqolkiiba shan iyo labaatan arrintaasna waxaan ahaa ninkii isku xiray eh, xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta aan ka tirsanaa iyo maamulkii dowladda puntland oo madaxda ka ahaa doctor cabdiraxmaan faroole waxaana suurto gashay shan iyo toban gobol oo ah goboladii soomaaliya in aan sugu keenay garowe halkaasna ay ka dhacday ciyaar aanan laga sheekeyn karin iyadoo ay ka soo wareegtay ku dhowaad soddon sano ciyaarihii so- gobolada soomaaliya markaasna waxaa runtii yimid ciyaal iyo dhalinyaro yar ah oo weligood aan arag waxa ay leedahay so- gobo- macnaha soomaalinimada ayna weydiinayeen ma sidaanay u dhici jireen soomaaliya in haddii la isugu yimaado waxaas wadada la isdaawado runtii waxay igu ahayd wax ilmo iga keentay ciyaalkii yararka ahaayo oo dhashayna after dowladnimadii qarankii soomaaliya burburana waxay ku noqotay wax ay la ilmeeyaan ay dhaheen ayna ani igu yiraahdeen adeer ama guddoomiye waa nasiib badan tahay haddii sidaan lila daawan jiray nabadna ayadoo lasqarxin oo laisdilin oo meena laisku dhigin ciyaaraha dhab- ay dhici jireen taas horta waxay taariikh annaga runtii si sharaf leh igu abuurtay wanaag iyo galgacal kadibna waxaan bilaabay wana wadankan joogna canada waa wadan sida hadda australia ama yurub aa ugu fiican tihiin basketballka aa ugu fiican tihiin annaga haddana north america waxaan ku fiicannahay basketballka dhalinyaradii oo joogtay canada ayaan waxaan u abaabulay inaan u kaxeeyo ciyaaro oo international ah oo aan ka kaxeeyo canada aan geeyo dibadda waxaan bilaabay ciyaaro oo ah open ah oo xoogaha soomaaliya dhib yaraa iska jiro xiriiryada xoogaha layskuma ogola waana la isma siiya macnaha wanaagga waxaa bilowday markeed opportunity oo lagu bilaabayo ciyaaraha africa oo la rabay in baasetka africa kor loogu qaado marka waxaa lagu daray tii qaramada waxaa lagu daray ciyaaro la yiraahdo eastern central africa oo ah ciyaaraha magaalooyinka markaasaan waxaan bilaabay inaan abaabulo oo dhalinyaradii canada lowla ay baasked ku fiican yihiin si aan dhalinyaradan isdilka iyo dhibka iyo gaangiska iyo draaga aad noogu batay magaaladeena canada trono inaan dhalinyarada aan motivation u waxeeyo waxaan bilaabay markaas inaan kooxo oo ku ciyaarayaan magaalooyinka aan abaabulo oo aan ku bilaabay magaaladii la oran jiray gaalkacyo magaaladaas ani si taariikha igu taalla because waa magaalada ee xuduntayda iyo buuryadayda labadaba taalo magaaladan ku dhashay marka ayadaan ka bilaabay oo magaalada gaalkacyo ayaan ka bilaabay oo loo bixiyey city of gaalkacyo lagu ciyaaraya magaalooyinka oo east africa magaalooyinkooda lagu ciyaarayay tii gaalkacyo bilowgii bay ahayd xoogaa succeed kamaana gaarin haddana sanadkii kale waxaan ku xojiyey magaala madaxda puntland garowe garowe city runtii taasna waxay noqotay ayadana wax kaloo soomaalidii isboortiga jecleed taariikh weyn anna sharaf ii keentay soomaalina sharaf u keentay halkaasna waxaan ka galnay ciyaarihii magaalooyinka city oo garowe city magaceed ano aan markaas wada maamulayay oo lagu qabanaya magaalada daarisalaam tii hore oo gaalkacyo waa lagu qabta uganda daarisalaamna runtii waxaan ka galnay kaalinta labaad oo final baa nimid runtiina taas taarikh kale oo waxay leedahay xasuusa soomaaliya waxaa ugu dambeysay ciyaarihii baasidka oo africa la ciyaari jiray iyo carabaha ay timaadaba final waxay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo labadii tanna waa garan kartaan sideetan iyo labadii ilaa iyo two thousand fourteenka inta u dhexaysay waa markii labaad ee soomaaliya ay timaado final waagii horena eighty two-gana waxaa final na nimid wadanka masar haddana waxaan la nimid wadanka masar oo caasimada el cairo runtii waana naga qaaday markaas ayadaa qaada annaguna waxaan galna sugunto soomaali dhan meelay joogtana waxay u noqotay farxad haddana two thousand fourteenkii fifteenkii sidoo kale waxaan ku ciyaaray magaalada oo caasimadeeda qardho dhulka boqortooyada qardho city ayadana runtii sidii oo kale mar labaad waxaan nimid final oo waxaa naga qaaday magaalada kayro mar labaad runtii waxaa sharaf iyo sumcad iyo dhalinyaradii farxad u ahayd tii hore markaa qaanay garowe city inuu markaa madaxweynihii dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo aniga si gaar aan u nahay saaxiib isku magaal laba magaalo isku dhowna aan degannahay oo markaas oo nin sport jecelna u ahaa dhalinyaradii oo markaan ku ciyaaranay garowe city wuxuu noo waxeeyey invitation dhalinyaradii tobankii ciyaartooy aan kaxeeyana shan ka midana way ka baqday oo soomaaliya magaca iyo sumcadda oo telefishinada iyo barabagandada laga sheego isqarxiska iyo waxaas ayay ka baqeen shan ka mida waa i diiday oo way baqday shanna waa i raacday runtii shantii raacdana waan u mahad celinaya doctor cabdulla maxmed cali gaas iyo dowladdiisiba si aad iyo aad inaan qaadnay camal koobabkii n b a-da ee laga ciyaaray north america ayuu inoo soo dhoweeyey dhaweyskaasna runtii ciyaalkii dhalinyaradii aan waday ilaa haddadaana nala hadlayo two thousand aan ku jirno nineteen ilaa hadda waa ay weydiiyaan waxay dhahaan macalin ama guddoomiye ma heli karnaa sidii oo kale marka dhallinyaradiina waxaan geynay wadankii waxayna u noqotay isdhexgal iyo isbarasho iyo culturekii qaar ka midana waxay dhallinyaradii meeshaas ku soo noqdeen kuna isku soo bedeleen ay ku noqdeen mas-uul mas-uuliyaal hooyooyinka abahoodna si shara bay u mahad celiyeen ayagoo arkay sida loo nool yahay ee dhalinyararka wadanka ku nool opportunity ku haystaan canada iyo dhalinyarada soomaaliyada da-dooda ah in opportunityga haysan marka qaar ka mid ahaa waxay ku noqdeen waa kuwaa toomeen iskoladoodii iyo shaqo iyo waana guursadeen marka runtii haddaan xasanow taariikhda intaas haddana waxaan ku jiraa aanu ahay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka soomaaliyeed ee muni footballka
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho